waxaan inta iskugu imaanay inaan ka hadalno tallaal koleera ayaa magaalada ka bilaabaday dad badanna hadda maanta sidaa ii sheegeen waaba la tallaalay waayo hoo shalay iyo daraadba uu socday marka tallaalka koleera ayaa magaalada ka bilaabaday koleeraan waxaa weeyaan wajiha county khaasatan magaaladan wajiha east dad badan ayaa loo seexiyey cudurka dhanka wajiha southna saa camal sabcountiyaasha dhan tallaalka lagama wado laakiin labada sabcounty oo tallaalka uu ka socdo waxaa weeyaan wajiha east magaalada nayta iyo wajiha south labadaas sabcounty maadaama weli uu maaragtay keesaska uu ka jiro ayaa loogu talagalay inay tallaalka nayta lagu tallaalo bulshada ku nool siduu ibraahim ka dhawaajiyey waxaa la tallaalahayaa dadka maaragtay sanad iyo wixii xagga ka jiro qofka marku haddii cunuga sanad uu jiro ilaa qofka waayeelka oo guriga joogo ayaa loogu talagelay tallaalka nayta tallaalka wuxuu soconayaa toban beri ilaa taariikh labaatan ayaa loogu talagalay inuu labadan magaalo uu ka socdo labada maaragtay subcounty wajiha east iyo wajiha south tobankaa beri ayaa lagu tallaalayaa dadka tallaalkana maaragtay wasaaradda caafimaadka iyadoo kaashanaysa hay-ada ayaa maaragtay fulinhayaan waxaa laga doonayaa bulshada reer wajeer inaad ka faa'iidaysataan tallaalkaasayta wuxuu ku siinayaa difaac buuxda ayuu ku siinayaa laakiin waxaa weeyaan waxaa la rabaa awaamiirta kale oo ka hortaga oo cudurka koleeraha maaragtay daacuunka inay bulshada ku dadaalaan ayaa la rabaa qofka waxaa la rabaa maadaama koleera laga qaado saxrada qof saxro cunaana yaysan jirin laakiin waxaa dhici kartaa saxrada inay noo soo marta biyaha aan cabbayno mise cuntada aan cunayno marka intaba waxaa la rabaa in nadaafadda lagu dadaalo gacmo dhaqa lagu dadaayo biyo socda iyo saabuun gacmaha lagu dhaqdo midaada labaad cuntada si fiican layskaga karkariyo layska daboola ayadoo kululna la cuno biyahana la yska daaweeyo biyahaan cabbayno inaan iska daaweyno haddii maaragtay aan rabno inaan maaragtay cudurkaanayta aan ka hortagno tallaalka waa qayb ka mid ah ka hortagga laakiin awaamiirta kale ayaa lala kaashanaya tallaalka keligiis wax mataraayo markiid maanta tallaal qaadato biyo wasaq leh oo saxaro lead cabbaysa mise cunadaada oo saxaro soo gaartay yaad cunayso marka tobankaa beri ayuu tallaalka soconayaa dadka magaaladan ku nool iyo wajiha south waxaa la rabaa in laga faa'iidaysto dhakhaatiirtu way wareeganayaan guryo ayay wareeganayaan iskuullada ayay imaanayaan masaajidaha suuqyada meelaha maaragtay buuxbuuxo dhan dhakhaatiir ayaa wareeganaysa dhakhaatiirtaas in garab la siiyo oo tallaalka la qaato wixii kale oo su'aal iyo warbixin aad tallaalka aad ka rabtiin waxaa weeyaan waxaad imaani kartiin wasaaradda caafimaadka xagga isbitaallada halkaas ayaa maaragtay warbixin buuxda ayaad ka helaysaan tallaalka waxaa weeyaan waa tallaal lasoo tijaabiyey wax hadda maaragtay saameen oo maaragtay laga soo tabiyey ma jirto waxaan doonaynaa marka in aad ka faa'iidaysataan tallaalkaasayto
maanta meeshan waxaan u joognaa daafuridii tallaalka kolera oo bilowday sabtidii aan soo dhaafnay oo socon doona ilaa labaatanka bishan sidaad og tihiin koleerahan wuxuu bilowday sanadkii hore aakhirkiisii sagaal iyo tobankii bishii labaiy tobnaad ilaa haddana xarumaheenna lagu daaweynaya dadka koleeraha uu ku dhacay waxaa soo maray saddex boqol iyo sagaal iyo toban qof sagaal qofna way u geeriyoodeen alxamdulilaah intii xarumaheenna soo gaartay inta badan way maaragtay waan daaweynay inta badanna geerida waxay ka dhacday xaafadaha inta ay soo gaarin xarumaheenna lagu daaweynayay dadka koleeraha uu saameeyey koleeraha waad ogtihiin waa cudur dilaa ah waa cudur si deg deg ah qofka maaragtii uu u geeriyoon karo waxyaabaha laga qaadana inta badan waxaan u malaynayaa nimco ayaa ka sheekaysay waana la socotaan siyaabaha maaragtay qofka uu u qaadana waxaa waaya taxadar la'aan iyo nadaafad darro sidaa awgeed waa in maaragtay hooyooyinka markay karinayaan cuntada intay cuntada karin ka hor waa inay maaragtay nadaafadda ku dadaalaan waalashay isticmaalayaan gacmahooda wixiiba la nadiifiyo waa in markaan isticmaalayna musqusha sida loogu talagalay aan u isticmaalno meel aan musqusha aheenna inaan isticmaalno ma aho